si marka hore adiga voice of america waan idin salaamaya dayta dhegeysanaysaa horta waan soo dhaweyneynaa ana haddaan muslimiin nahay muslimiin qura maahee qof kastoo u dagaalamaah arrimaha xuquuqal insaanku waynu soo dhaweeyaa waxaa cajiib ah in yani xisbiga conservativekii canadianku yahay xisbiga keenay yani motionkan waxay motion yidhaahdaan baarlamaanka canada marka yani qadiyad diineed maaha waa qadiyad bini-aadnimo waxaa dadka lagu hayay wegerkee muslimiinta ee wadanka yani jinana wax la aqbali kara maaha aad baan ugu faraxsanna marka ka dad muslimiina iyo dad weliba u dagaalamo xuquuqda bini-aadmi meel kastay joogaanba in baarlamaanka canada aanan yani maantaan degan oon u nasab sheegano inaan yani wadankan aan ka tirsannahay inuu tallaabadaa qaaday waa tallaabo geesinimo leh dowladda canada iminka xisbiga maamulo inkastoona xukuumaddu aanay ka qeyb gelin codko ay ka istaagto manay ka hor iman manaysan taageerin yani waxa ka hadlaya xukuumadaan laakiin xisbiga liberaalka ee canada haysta intiisa badani waxay raaceen xisbiga conservativeka iyo xisbiyada kale ee canadiyaanka ee yani taageeray motionka marka annaguna aad baan ugu faraxsannahay inkastoo in muddo abwaan dadka muslimiinta waddankan jooga waxay u loobi garaynayeen inay arrintaasi noqoto arrin hirgasha petitionna badan baan sameynay haddaan dad muslimiina waddamadan deganahay soomaalidna kulle dadka muslimiintu bay kamid tahay waa tahay sheekh saciid waxaa leeyahay kanada waa dalkii labaad oo tallaabadan qaado dadka muslimiinta laga tiriya badan yahay wegerka loo yaqaano shiinaha lagu dhibaataynayo ansixintan baarlamanka ay mooshinkan ansixiyeen maxay iyagu u tari kartaa wax badan bay tari kartaa horta waa aad baad mahadsantahay in canada noqoto waddanka labaad amaba waxa ceeb ah in wadamada ugu waaweyna muslimiinta waxaan maalin dhaweyd akrinay waddanka bakistan layidhaha inkastuu meelo badan kada ka hadlay arrimihiisa laakiin haddana qadiyadda ugarka waa qadiyad khatara waayo qadiyad fudud maaha dadku way fududaysanayaan laakiin waa genocide qura maaha dadkan waxaa lagu haya constitution camps dumarkoodii baa la kufsanaya caruurtii reerbareeroodii laga kaxeeyey oo aabihii hooyadii laga kaxeeyey yacni waxa la doonaya inay noqdaan ummadaan jirin marka yani xakaamamka lagu haye lagu baabi dadka wax ka qoraya xuquuqalimaadinkood yaabaysa marka in yani waxaa yara cajiiba sadaafka ku dhufatay inaan wadamada muslimiintae kontameyada gaadhaysa aan laga haynin in badan oo inta isku raacdo tiraahdo xoog badan bay muslimiintu leeyihin culays aynu saarno waan ka xuna laakiin aan wadamadan u nasab sheegna nimanka joognaa ay taageereen sa wadankeeda waa wax fiican maxay bedelaysa wax badan bay bedelaysa waxay bedelaysa horta number one iminka dowladda canada ma aha yani waa baarlamaanka motionka keenay marka weli dowladdu maysan aqbalin waxaana u aqbali weyda waa qadiyado siyaasadoo dhedha arrimo badan baa kaga xiran maxaa dhahda waddanka china saa darteed may ogolaa midda kale hadday ogolaato dowladda canada waxyaaba badan wayna ku dhaqaaqda waxa dhowaan lagu qabanaya olombica lagu qabanaya waa in olombica laga soo dhaqeeya qadiyado dhaqaal chinuna dowlad yar maaha waa loogaya waa xoog dhaqaalo xoogiisa leh saa darteed laakiin waxay siinaysaa number one international pressure bay saaraysaa culays ayaa adduunyada oo dhani saarayaan china udurtaba waxaa bilaabmatay inay dowladda china iminka ay tiraahdo maanta ilaa shalay waxaan rabnaa inay u n tu timaaday kaamamka jeegarayso waxaasay guraysaa kuwa qadiyad weyn yani qadiyad fudud maaha marka dowlad baarlamaankeedu ay isku raacaan inay dowladda kale ay genocide samaynayso waa qadiyad weyn marka waxay siinaysaa qadiyadii la ilaaway ee weliba kuwa muslimiinta dadkan isku diinta ay ka hadli kari waayeen inay dowlad sida dowladda canada oo kale ay ka hadasho xitaa yaanay dowladduba ka hadlin oo baarlamaankooda uu qaato qaraarkaa geesinimada leh culays badan bay dowladda china saaraysa waxaan laga yaabaa sanaa iminka waa bilaabeen u n to ha timaado inay beritoole waxyaaba badan ka khafiifso walaalahan meesha lagu xasuuqayo ee kaamamka ku jira waa tahay sida aad xustay xukuumaddu maysan ka qaybgelin oo ra-iisal wasaaruhu justin trudeau muusan fadhinin taas maxaa lagu macneyn karaa waa qadiyada international relationka ah qadiyada yaroo fudud maaha dowladda waan fahmi karnaa dadka siyaasadda uduntaloola ama wuxuu ka qaatay way garan karaan dowladda canada laba wax ciyaartay waxay samaysay mid xisbigeedii ogolaatay inay u codayn karaan arrinta markaa majority-ga xisbigu u codayay dowladdu hadday ogolaatay marka ay motionka qaadato waxaa ka ratibaya qadiyada qaanuwa inay hirgelisaa waxa uu motionku leeyahy waxaan u malaynaa marxaladan inka lagu jiro inaanay ufududayn dowladda kane dowlad xoog le maasaa dowladda maraykanka oo kale waa dowlad yacni dowladaha dhaqaalaha lahaato laakiin baawer badan malaa wax badan baana kaga xidhan dowladda jaynaha oo markaa si yaroo fudud uga tegi kari mayso qadiyado kaloo siyaasadeedna way jiraan laba nin oo kanadiyaana jiro ku xidhan waddanka china gabarh jaynisadaa jirta oo waddankan lagu haysto oo horeba environment kuma fiicnin dagaal hoose ka socday hadduu markaa justin trudo uu qaadan lahaa tallaabadaha inuu taageero qadiyaddu motion bay ka baxaysaa qadiyad xukuumad bay noqonaysaa xukuumadduna waa inay hirgelisaa marka waan fahmi karnaa qolooyinka iyaga garanaya inay guul u tahay uugarka waa waa qadiyado siyaasadeed waana dadkuna iska fahmi karaan